mawliduhu dhalashadiisu bimakkata maka ayay ahaatay makadii almutaharati ee la dahiray hijratuhu hijradiisuna liaybata ilaa aybata daybo xaggeeday ahaatay daybadii almunawarati ee iyadana la nuuriyey yani meeshuu ku dhashay waa makada ilaahay uu dahiray oo nijaas iyo xumaan uu ka dahiray yani shirki iyo xumaan iyo ilaahi subxaana watacaala uu dahirayo beledkiisa xaraamkaa u ka dhigay wey makadaasuu ku dhashay kadibna markii la cadaadiyey ayuu ka hijrooday oo wuxuu u hijrooday madiina tayba iyo taaba iyo yasrib iyo madiina waa magacyaha ay magaalada madiina leedahay nabigaa sal alay slam ku magacaabay tayba iyo taaba labadaba magacyahaas ban rasuulkaa u bixiyay sal lay slam saas mana marka taybana nebigu waa ihi u hijrooday oo markii magaaladii maka lagu dhibay ayuu nebigu sal lay waslam iyo saxaabadiisiiba xagga u hijroodeen wuu sheegi doonaa hijrada dhalashada nebigu sal lay wasalam yani taariikh muxadada oo la dhihi karo yani waktigaa iyo waktigaasay ahayd yani waxoogaa sucuubaa ku jirta laakiin culimmadu waxay yidhahdaan uun waxaa loo badan yahay oo jamaahiirtu u badan yihiin inuu dhashay sanadka la magacbaxay caamulfiil sanadkii maroodiga sanadkii uu kacbada maroodigu soo weeraray ninkii la odhan jiray abraha ee yeman ka soo duulay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku burburiyey isagiiyo ciidamadu watayba meesha la yidhaahdo yani waadi muxasar soo ma ahayn oo mino iyo u dhexeeya musdalifa meeshaa ninkii lagu burburiyey sanadkii duulaankiisu uu dhacay sanadkaasuu nebigu dhashay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadad taariikhi oo weyn ayuu ahaa oo carabtu wixii ka dambeeyeyba ay wax ku taariikhaysato marka isla sanadkaasuu rasuulku dhashay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas weyn macana ayib waxaa kaloo la hubaa inuu nebigu dhashay sal alay wasalam maalin isniin ah iyadana waa la hubaa oo xadiista saxiixa buu nebigu ku sheegay sal lay wasalam inuu maalin isniinna dhashay laakiin taariikhda bisha iyo maalintay ka ahayd intaba culimmada taariikhda iyo siiradu aad bay ugu muransan yihiin yani layslama meel dhigin yani qaar labiyo labaatan labiyo tobanka ha yidhahdeen rabicil awal qaar ha yidhahdeen tobankeeda qaar ha yidhahdeen sideedeeda qaar ha yidhahdeen ramadaan bay ahayd yani qoloba meel bay ku dhuftaan laakiin waxaa loo badan yahay rabiicul awal inay ahayd isla markaana maalintiiba haddana iskusii khilaafsan yihin rabic awal miya rabic thaani rabic awal sooma ayib marka taasaa loo badan yahay mawliduhu dhalashadiisu bimakkata ayay ahaatay almutaharati ee la dahiray hijratu hijradiisuna litaybata ayay ahaatay madiine xaggeed litaybata magaalada daybo xaggeedu u hijrooday daybadii almunawarati ee la nuuriyey yani waxyiga lagu nuuriyey alla iftiimiyey subxaana wa tacaala oo nuuriyey bacda arbaciina bada'a alwaxyu bihi uma dacaa ilaa sabiili rabbihi cashra siniina ayuha annaasu icbuduu rabban tacaala sha'nuhu wawaxiduu bacda arbaciina afartan kadib afartan sano cimrigiisa markuu ahaa kadib ayaa bada'a waxaa ku bilowday alwaxyu waxyigii baa ku bilowday bihi isaga uma markaa kadibna dacaa wuu yeedhay dadkii wuxuu ugu yeedhay ilaa sabiili rabbihi rabbigii jidkiisa xaggiisu ugu yeedhay jidka rabbi xaggiisa ayuu dadkii ugu yeedhay cashra siniina toban sano u dhawaaqay oo tobankaas sano qaa'ilan xaalo uu leeyahay oo uu ku dhawaaqayo ayuha annaasu dadow ucbuduu caabuda rabban rabbi caabuda rabbigaasoo tacaalaa uu kor ahaaday sha'nuhu yacni sha'nigiisi iyo arrinkiisa uu kor ahaaday wawaxiduu keli yeela tobankaas sano saasuu ku dhawaaqay ayib macnaheedu waxa weeye nebigu sal lla lay waslam markuu afartan jirsaday oo afartan sano ay u dhammaatay kadib ayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyiga ku bilaabay yacni afartankaa sano wixii ka horreeyey yacni looma waxyoonin nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh lamana dirin afartan sano markay u dhammaatay kadib ayaa ilaahay subxaana wa tacala waxyiga ku bilaabay ayib sidaa waxaa ku tusaya xadiidka anas ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu yidhi bacasahu allahu calaa ra'si arbaciina sanatan faaqaama bimakkata cashra siniin alla subxaana wa tacaala ayaa soo saaray rasuulkiisaoo dirsaday afartan sano madaxood yacni afartan sano markay u dhammaatay ayuu ilaahay dirsaday subxana wa tacala oo rasuul ka dhigtay ayib maka ayuu ku nagaaday toban sano buuri tobankaas sane marka uu maka joogay waa tobanka sane ee uu ugu yeedhayo dadka ilaahay tawxiidkiisa subxana wa tacala ilaahay in la keli yeelo asnaamta la yska daayo dhagaxyaanta la caabudayo laga tago yani dhaqamadii hore aabbayaashood ay macnaha waxa wey ku yaqaaneen inay iska daayaan inay ilaahay keliga ku xidhmaan qalbigooda ku xidhmo dhaqankooda ku xidhmo akhlaaqdooda ku xidhmaanoo inay ilaahay keligii ku xidhmaan tobankaa sano dhawaaqiisu halkaasu ahay saas man oo dacwada nebiga sal lay waslam tobankaa sano yani arrimo kaleeto oo la waajibiyey waa yaraayeen arrimo kaleo la waajibiyey waa yaraayeen salaada oo kaleeto ayaa macnaha tobanka sano miyay ka dambaysay mise tobanka sano gudahooday ahaayeen ayaa lagu muransay laakiin tobankaas sano aayaadkii degayey iyo qur-aankii soo degayey iyo arrimuhu nebigu ka hadlayey iyo dadkuu dhisahayey wuxuu ka dhisayey waxay u badnayd uun masalada tawxiidka ilaahay keliga caabuda keli yeela waxyaalahan aada caabudaysaan soo gaadheen au idinka soo gaadheen tuuroo daadiya arrimaha un baa laga hadlayay maanaa sidaas weyaan ayib bacda na afartan kadib oo cimrigiisa ah ayaa bada-a uu bilowday alwaxyu waxyigii ku bilowday bihi nebiga sal lay slm bihi isaga oo rasuulka laga wada sal lay slam uma markaa kadibna waxyigii markuu ku bilowday ayuu dacaa yeedhay dadkiibuu u yeedhay ay daca annaasa dadkiibuu wuxuu ugu yeedhay ilaa sabiili rabbihi rabbigii jidkiisa xaggiisa jidka ilaahay ee toosan waa tawxiidka soo ma yani tawxiidkaasuu dadka ugu yeedhay macnaha wuxuu yidhi marka ha cashara siniina toban sano ayuu ilaahay jidkiisa ugu yeedhayey oo uu maka joogayba macnaha qaa'ilan xaalo uu leeyahay wuxuu ku dhawaaqayey ayuha nnaasu dadow icbuduu caabuda rabban rabbi caabuda rabbigaasoo tacaala uu kor ahaaday sha'nuhu arrinkiisu uu kor ahaaday oo yacni waxa weeyaan yani daatadiisu sarrayso culuwu lqahri awood yani waxa weeyaan aan la laaci karin oo la isku dayi karin leh shanigiisuna uu sarreeyo allahaas caabuda wawaxiduu keli yeelana waa kelimatu tawxiid sooma caabuda oo weliba caabuda keliya meehe cibaadada u keli yeela arrinkaasuu ugu dhawaaqaya macnaha yani quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu laa ilaaha ila allahu dhaha waad liibaanaysaan qur-aanku marka masaladaasa lagala hadlayay asnaamtoodii baa lala dagaalamayey dhaqamadoodii baa yani waxa weye la burburinayey ilaa akhirihi arrinta arrinta ay reerkooda isku laayeenna waa taa reerkii uu nebigu ka dhashay sal lay slam waxay isku laayeen oo kula dagaalameen middaasay ahayd macna war ilahay keligii caabuda iyo maya dhaqan baan leenahay waxbaan noo horreeyey taanadii horaan haysanayna saas ahayd macna ayib wa kaana qabla daka fii qaari xiraa yaklu bidikri rabbihi can ilwaraa wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sal lay wasalam qabla daaka kaa hortii oo kee ah yani waxyiga bilowgiisuu tilmaamaya waxyiga bilowgiisa ka hor wuxuu ahaa yakluu mid ku cidlaysa fii qaari xiraa buurta xiro la yidhahdo godkeeduu ku ku cidlaysan jiray bidikri rabbihi rabbigii dikrigiisuuna la khalwoon jiro o la gooni noqon jiray canilwaraa khalqiga ayuuna ka gooni noqon jiray ilaahay uunkiisuu ka dhex bixi jirayoo godkaasuu iska geli jiray nebigu sal alay wasalam dikriga ilaahay iyo xusidiisa ayuu godkaa kula gooni noqon jiray intaan ilaahay uusan dirinoo aan rasuulka laga dhigin saas maana oon loo waxyooni wuxuu tilmaamayaa xadiidka caaisha iyo keyrkii badba ay warinayaane ay soo saareen bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen waxay tidhi wixii ugu horreeye nebiga lagu bilaabo waxyiga waxay ahayd aru'ya saalixa fi nowm yacni riyada runta ah oo uu riyo uu ku arki jiray markuu hurdo riyadaasa horta lagu bilaabay leanna haddii isagoo riyada lagu bilaabin riyadu waa shay dabiiciya oo ruuxu markuu arko yani markuu hurdo inuu yani waxyaabo la yaab le arkaayey wax laga dida maaha waa shay dabiici oo nafta bini aadamka macnaa wax wey ka mida yani caadadiisa ka mida macnaha in habeenkii markuu seexdo ruuxu uu waxyaabo qariiba arko waxyaalo la yaabo arko yani waa wax yani wax wey laga dida maaha saas daraaddeed baa ru'yada loogu bilaabay dhahan yani waxoogaa si uusan u didin baa riyada loogu bilaabay riyadaasaa lagu bilaabay waxay leedahay marka riyo muusan arki jirin ilaa hadduu riyoodo siduu u arkay bay u imaan jirtay iyadoo aada mooddo sidii waa baryey oo kaleeto waa baryey sidiisoo kale iyadoo abay imaan jirtay siduu u sheegay bay ku imaan jirtay nebigu sal alay slam riyadaasa marka u horreysay markii riyadaasi ku bilaabatay baa marka waxaa qalbigiisu jeclaaday inuu dadkan iskaga dhex baxo oo uu godkaa iska galo marka waxoogaa buu sahay qaadan saddex habeen dhowr habeen buu sahaydiisa qaadanayaa godkaasuu iska gelaya meeshaasuu ilahay ku caabudaya subxana wa tacala muxuu akrin jiray wax loo waxyoodaba ma jire waa su-aal isweydiin godkaa dhexdiisa muxuu ku akrin jiray culamada qaar waxay leeyihin wuu fikiri jiray oo ilaahay aayaadkiisa kawniga iyo yacni qaabku wax u abuuray iyo awoodiisa iyo buu ka fikiri jiray nebigu sal lay waslam laakiin digri uu afka akrin jiray ma jiray leeyihi qaarna waxay leeyihin ma ahee nebiyullaahi ibraahima calayhi salaam iyo nebi ismaaciil diintoodii iyo risaaladii loo soo dhiibay oo weli wax kasii laabnaayeen ayuu nebigu sal lay wasalam rabbi ku caabudi jirayoo digrigu nas noocaasuu macnaha la imaan jiray adii mid la yidhaahdaba godkaasuu nebigu sal lay waslam geli jiray ayib godkaas asagoo marka intuu caadaystay oo godkaasi caado u noqday inuu galo oo kolba intuu soo laabto sahaydiisa qaato meesha gala ayaa marka godki isagoo ku jiraa waa loogu yimid meeshii malakuljibriil baa ugu yimid waa ka marka la odhanayo yacni intuu malakuljibriil u yimid oo cunaha qabtoo ceejiyey waa ku yidhi iqra' akhri baa layidhi markaasuu yidhi maa ana biqaarin yacni waxba ma akhriyo maxaa ma akhriyo waxaa ma akhrin aqaano way macnaha markaase haddana mar labaad la ceejiyey akri baa layidhi markaasuu yidhi maa ana biqaalin haddana waa la sii haddana waa lagu celiyay mar saddexaad iqra' bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana man lam yaclam intaasaa loo akriyay kadibna waa laga tegey waa ka marka isku naxay oo argagaxay oo soo cararay oo adoo meel cidlaa iska joogan haddii lagugu habsado oo dhuunta lagugu dhego soo cabsan mayse ha wuu soo cararay nebigu sal alay wasalam yani wuxuu u yimid isagoo weliba gariirhaya oo naxsan buu khadiijo u yimid khadiijo ahayd kana weyneyd nebiga sal lay wasalam islaan khibrad badan oo caqli badanna ahayd buu nebigu u yimid sal lay wasalam markaasuu warkii u sheegay iddada buu yidhi iddada waa la dadayo warkiibuu u sheegay markay warkii ay maqashay bay waxay ku tidhi marna ilaahay ku hoojin maayo khayraadkiiyo wuxuu qabtay iyo wanaagga uu sameeyey iyo runtiisa iyo dadka suu u caawiye waxaas u sheegtay marka marnaba ilaahay xumaan kugu samayn maayo xumaan marnaba lagulama rabo markaasaa waxay intay sii qaadeen waxay u geysay nin la yidhahdo waraqat ibnu nowfal oo oday ahaa oo diinta nasaarada dadkii qaatayna ka mid ahaa jaahiliyadii ayay u geysay wuu waraystay markuu waraysigii ka dhammaystayna wuxuu yidhi ninka u yimidi waa ninkii nebiyullaahi muusa calayhi salaam uu imaan jiray waa malku jibriil buu ka wadaa markaasuu shallaayo wuxuu yidhi allah haddaan joog tamaniyey wuxuu yidhi haddaan joogi lahaa markay tolkaa ku saarahayaan oo ay magaaladan kaa caydhin doonaan wakhtigaa waa ku garab istaagi lahaa buui haddii ilaahay i gaadhsiiyo markaasuu nebigu yuri sal lay waslam awaa mukhrijiyuhum miyay isbixin doonaan markaasuu yidhi haa waa lagu saari maxaa yeelay nin adiga kaa horreeyey oo waxa aad la imaan doonta la yimid ma jiro ilaa waa lala collaysamay oo waa la caydhiyey saas way maanaa marka xadiiskaas ayuu tilmaamaya bukhaariga keyrkii ay wariyeenoo nebiga sal lay wasalam waxyigu wuxuu ku bilowday isagoo godkaa ku jira intaan waxyiga lagu bilaabinna godkaasu ku cidloobi jiray ku cidlaysan jiray nebigu sal lay slm oo keligii geli jiray ilahayna ku xusi jiray subxana wa tacala saas way maanaa ayib wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam qabla daaka kaa ka hor waxyiga bilowgiisa ka hor kaana wuxuu ahaa fii aari xiraain ayuu ahaa fii aari xira ayuu ahaa ama kaana wuxuu ahaa yaklu mid ku cidloo ku cidlaysta fii kaari xira buurta xiro la yidhahdo godkeeda ayuu ku cidlaysan jiray bidikri rabbihi buuna ku cidlaysan jiray xusidda rabbigii canil waraa buu ka cidloobi jiray oo yani ka dhex bixi jiray yani uunka yani addoommada iyo dadku iskaga dhex bixi jiro meeshaasuu ku cidlaysan jiray macnaha ayib xadiidu lisraa'i walmicraaj dhacdooyinkii ugu waaweynaa siirada nebiga sal lla alay wasalam ayuu xusayaa wuxuu inoo sheegay nasabkiisa meeshuu ku dhashay iyo meeshuu u hijrooday iyo waxyigu goortuu ku bilaaday ku bilowday iyo siduu ugu bilowday wuxuu yidhi xadiidu lisraa'i israha xadiidkiisa iyo walmicraaji micraaj alisraa walmicraaj iyaduna dhacdo weyn bay ahaydoo aada muhim u ah taariikhda nebiga siirada nebiga sal lla lay wasalam israaga waxaa la yidhaahdaa waa dheelminta waa sii qaadidii nebiga laga sii qaaday magaalada maka ee la geeyey baytilmaqdis israa baa la yidhaahdaa waana socodka habeenkii dhaca wey micraajkana waxaa la yidhaahdaa baytilmaqdis markii la tegey dib looma soo celinine kor baa loo sii qaaday koru sii qaadista marka micraaj baa la yidhahdaa oo min alcuruuj baa laga keeno waa koridda fuulitaanka waay israagana waxaa la yidhaahdaa waa socdaalkii u dhexeeyey maka ilaa baytilmaqdis udhexeeyey israa baa la yidhahdaa marka dhacdadaasoo iyadana aada muhim u ahayd buu sheekhu wax ka taabanaya wuxuu yidhi wabacda khamsiina min alacwaami madat licumri sayidi alanaami asraa bihi allaahu ilayhi fi اظulm وفرض الخمس عليه وحتم وحر وبعد خمسين كنتن كذب ومن الأعوام السنباء كواسو مضى التقي لعمر سيد الأنام أونك سيد كود عمري جيسي كتقي يعني كنتن سنة أو كنتن سنبها كمدة أو تقي عمرigii nabigana sal lay waslam ka tegay oo dhaafay wey macnaha ayaa asraa uu dheelmiyey bihi isaga allahu ilaahay baa dheelmiyey ilayhi xaggiisu u dheelmiyey fi dulami mugdiyada dhexdooda yani xilli habeennimo a wey macnaha dulamka saas uga wadaa wa farada wuuna waajibiyey alkhamsa shantii shantii salaadood buu ku waajibiyey calayhi dushiisa wa xatam wuuna ku laazimiyey saas wey macnaha ayb israa iyo micraajku xilliga ay dhaceen iyo sanadkii ay dhaceen khilaaf weyn baa iyadana ka taagan maxaa yeelay qur-aankuna ma sheegin sunnada nebiguna ma sheegin sal alay wasalam waagaana taariikhda la qoro ma ahayn oo khaasatan carabtu dhacdooyinka mayna qori jirin sidaas daraaddeed ayaa dhacdooyinkii waaweynaa intooda badan uu khilaaf ka taagan yahay goormay dhaceen saas way macnaha ayib sheekhu wuxuu ina yidhi bicsada nebiga sal alay wasalam soo saaridiisii toban sano markay ka soo wareegtay ayay dhacday ila sanadkii kontonaad bay dhacday hadduu yidhi oo cimriga nebiga ka mid a sal lla alay waslam afartan jir markay u dhammaatayna loo waxyooday macnaheedu waxa weeyaan waxyigii loo waxyooday waxyigu ku bilowday toban sano kadib waa a toban sano markii ilaahay subxana wa tacala uu rasuul ka dhigo uu diray kadib ayaa israa iyo micraajku dhaceen sidaasuu sheekhu rajaxaya waxaana la qaba madhabka isaga ah yaani oo isaguna rajaxay culimada siirada qaar ka mid ah sida mansuur fuuri iyo rag la mid a macnaha layskuma waafaqsanin lakiin qolyaa waxay leeyihin waxay dhacday yacni sanadkii ugu horreeyey ee waxyigu ku bilowdayba ayay israa iyo micraaj ku dhacay alimaamu dabari baa madhabka rajaxaya waase laga xoog badan yahay nawowi iyo imaamu lqurtubi iyaguna waxay rajaxayaan waxay dhacday markii yacni laga joogo bicsada markii laga joogo shan sano oo waxay noqonaysaa afartan iyo shan cimriga nebigu markuu aha sal alay waslam ayay dhacday sidaan imaamu nawowi qurtubi baa rajaxaya ayadana waa laga xoog badanya waxaa ugu xoog badan toban sano iyo wixii ka dambeeya ra'yigan hadda sheekhu sheegay iyo ra'yi kaloo sanadkii labiyo tobnaad ama saddex-iyo tobnaad odhanaya aaraadaasaa ugu xoog badan maxaa yeele waxaa lagu rajaxayaa khadiija oo aan soo gaadhin yacni waxa weeyaan sanadahaas aan soo gaadhin waxaan dhihi lahaa sanadaha hore joogtay sanadkii koowaadee waxyiga way joogtay sanadkii shanaadna way joogtay haddana maca daalika yacni waxa weeyaan waxay dhimatay iyadoon salaada salaadaha shantaa la laasiminin saas macana marka yani taasay ku rajaxayaan oo aaraada qaarkood ay ku daciifinayaan ayib khadiija way joogtay maya khadiija way joogtay kuwa hore kuwa hore way joogtay marka khadiija dhimashadeedii iyo markii laysu fiiriyo ayaa waxaa soo baxaya inay macnaha waxa weeyaan aqwaasha hore ay daciif yihiin marka sanadka tobnaad iyo wixii ka dambeeya aaraadaasaa xoog badan macnaha ayib macnaha kontonkii iyo wixii ka dambeeya saas weeyaan ayib wuxuu uhi sheekhu wa bacda khamsiina min alacmaan acwaami yaani konton sano kadib oo cimrigii nebiga ka tegey sal lay slam konton sano cimrigiisi markay dhaaftay wey macnaa oo tagtay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dheelmiyey habeenimo shanta salaadoodna alla subxana wa tacala kusoo laazimiyey ayib xadiiadu xadiio caanoog waxa weeye kutubta axaadiista iyo kutubta siirada iyo kulli way tilmaameen saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka iyo kulli way sheegeen laakiin qodobadeeda ugu muhiimsani waxa weeye nebiga sal alay waslam ayaa loo yimid malakuljibriil iyo malaa'ig kaloo la socotaa u timid marka wuxuu joogaa meesha la yidhahda xijiru ismaaciil caanka ku ah oo kacbada qayb ka mid ah ayuu jiifaa nebigu sal lay waslam ama meehe gurigiisuu jiifaa labada riwaayaba waa jira meeshaa loogu yimid waa la qaaday ceelka zamzam baa la aggeeyey waa la jeexay laga bilaabo ilaa dhuunta laga bilaabo ilaa gumeerka agtiisa laga gaadho baa la jeexay oo la dilaacayey markaasaa caloolki jirtii o dhan la soo saaray waa la dhaqay biyaha zamzamkaa lagu dhaqay si fiican markii loo nadiifiyey ayaa weel dahab ah oo xikmo iyo iimaan iyo nuur ka buuxa baa lagu shubay caloolku jirtii la soo saarayna dib baa loogu celiyey nuur iyo iimaan iyo xikmadna waa lagu shubay markaasaa markiiba inta laisku habeeyey baa la tolay khalaas tolima maana waaba markiiba macnaha waaba iska booday macna intaa markii lagu sameeyey baa marka lasii qaaday waxaa la ii keenay buu nebigu le sal ly waslam daabad magaceeda la yidhahdo buraaq oo baqashana yani wuxuu leeyahy nabigu sal ly slam way caddahay dameerahana way ka yara weyntahay baqashana way ka yara yartahay wuxuu ku sheegay nebigu sal lla lay waslam sida ay u dheeraynayso isheedu meeshay qabato ayay jeeniga dhigaysaa yani meesha isheedu ay qabato markay jeenigan qaaddo isheedu meeshay qabato ayay dhigaysa ka labaadna isheedu meeshay qabatay dhigaysaa maana sidaasuu nebigu ku sheegay sal ly slam daabadaasaa la saaray sidii loo sii wada waxaa la geeyey waa habeennimo isla habeennimadii baa waxaa la geeyey meesha la yidhahdo baytulmaqdis wuxuu nebigu uri sal lla lay wasalam meeshii ay nebiyadu ku xidhan jireen dameerahooda iyo fardahooda baan aniguna ku xidhay buu ihi daabadii markaasaan laba ragcadood ku tukaday buu ihi masaajidka nebigu sal lla lay wasalam waa laysii qaaday buu ihi markaas isagii malakuljibriil baa israacay kor baa loo sii qaaday samada ugu sokaysa markay joogaan buu malakuljibriil marka idan dalbay in laga furo markaasaa la yidhi waa kuma waa jibriil yaa kula socda moxamed ma loo soo ogolaado ma loo soo idmay inuu kor soo aado markaasuu yidhi haa markaasay ka fureen nicma almajiiu jaaa bay dheheen ha imaanshaha uu yimid ba fiicane soo dhowaada waa laga furay markii laga furay isagii malakuljibriil baa galay markuu galay samada koobaad wuxuu ku sii maro ugu tegey nebiyullaahi aadam calayhi salaam dhanka midigta waxaa ka fadhfadhiya dad fara badan dhanka bidixdaana dad farfaro badan baa ka fadhiya nebiyullahi aadam dhankiisa midigta markuu fiiriyo wuu farxaya waa qoslaya dhankiisa bidixda markuu fiiriyana waa murugoonahayaa oo aad buu macnaha u xumaanaya macnaheeda sida nebiga loogu fasiray sal lay wasalam dadka midigta ka joogaayey waa carruurtiisa intii ahlu jannaha ahayd kuwa bidixda ka joogana carruurtiisa intii ahlu naarka ahayd waa waa laga sii qaaday nebiyullaahi aadam wuu soo dhoweeyey marxaban bilibni asaalixi wanebiyi saalix buu ku yidhi a yaani wiilkaygii fiicnaayo saal wanaagsanaayo iyo nebigii wanaagsanaayo soo dhowow waa ka tagnay buu nebi ur sal lay slam samada labaad markay tageen bay sidii oo kaleeto sameeyeen waa laga furay markii la ogaaday in malakul jibriil iyo nebi maxamed ay yihiin sal lay waslam nebigana loo soo ogolaaday inuu soo fuulo kor soo aado waa laga furay iyadana waxay ugu tageen siduu nebigu sheegay sal lay waslam ibnay alkhaala labadii ibna habreedka ahaa waa nebiyullaahi ciisa iyo iyo nebiyullaahi yaxya ibna habreed bay ahaayeen labadoodiioo wada jooguu nebiga kusii maray sal lay slam iyagana waa soo dhoweeyeen marxaban bilakhi saalixi wanebiyi saalix bay ku yidhahdeen waa ka gudbay nebigu sal lay slm samada saddexaad buu tegey wuxuu ku sii maray nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam isagana wuu soo dhoweeyey waa ka gudbay samada afraad markuu marayo iyadana wuxuu ku sii maray nebiyullaahi idriis warafacnaahu makaanan caliya makaanka sare ilaahay u kor yeelay waa samada afraad buu joogaa samada afraad markuu ka gudbay tashanaad wuxuu ku sii maray nebiyullaahi haaruuna calayhi salaam midda lixaadna wuxuu kusii maray nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nebi muuse markuu ka gudbay oo dhaafay ayuu marka ooyey markaasaa la yidhi maxaad u ooyeysaa nebi muusa ooyey wuxuu yidhi waxaan u ooyayaa wiil iga dambeeyey oo yar oo ummaddiisa inta jannada gelaysaaye ay ka badan tahay ummaddayda inta gelaysa macnaheedu ma aha inuu xasdayo rasuulka sal ly slam iyo ummaddiisa laakiin wuxuu u qoomamaysan yahay ummaddiisii ummaddiisii buu nabi muuse u qoomamaysan yahay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam kadibna waa ka gudbay samada toddobaad markuu gudbay wuxuu ugu tegey nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo samada toddobaad jooga oo dadkii muslimiinta ahaa carruurtoodii yaraanta ku dhintay meesha ay la joogaan baytulmacmuurkana ku tiirsan oo dhabarkiisu uu ku tiirsan yahay ayuu kusii maray wuu soo dhoweeyey isaguna marxaban bilibni asaalixi waannebiyi saalix buu ku yidhi wiilka wiilkaygii yani suubanaayo iyo nebigii suubanaayo soo dhowow buu ku yidhi wuu ka gudbay nebigu sal lay slam waa la dhaafiyey sidrat lmuntaha geedda la yidhahdaa la geeyey marka asidrat lmuntaha halkaa markuu joogo jibriil waa ka hadhay marka meel markii dambe waxaa la gaadhsiiyey nebiga sal lay wasalam uu yidhi waxaan ka maqlayey qalimka maqaadiirta qoraya shanqadhiisaan maqlayay maqaadiirta ilahi subxana wa tacaala qalinka qoraya ayaan maqlayay shanqadhiisa bu rasulka sal lay slam jannadaa la geeyey rasuulka sal lay waslam oo lasoo mariyey ilaa aakhiri halkaasaa marka waxaa lagu soo waajibiyey nebiga sal lay wasalam konton salaadood habeenkii iyo maalintii konton salaadood baa lasoo guddoonsiiyey markaasuu la soo noqday rasuulka sal lay wasalam markuu samada lixaad marayo nebi muuse uu yacni soo ag marayo baa nebi muuse weydiiye o wuxuu yidhi maxaa laguu soo dhiibay oo lagu soo siiyey markaasuu yidhi konton salaadood baan wadaa nebi muuse wuxuu yidhi war anaa reer bani israa'iil soo tijaabiyey yani aada iyo aadna u aqaana dadkee konton salaadood ummadaadu ma awoodi kartee ilaahay ku noqo waxaad weydiisataa inuu fududeeyo oo wax dhaafo waa noqday buu nebig ur sal lay slam markaasaan rabbi weydiistay inuu fududeeyo shan baa layga turay bu afartan iyo shan baan la soo noqday bu nebi muuse haddana markaan marayo wuxuu yihi inteed wadaa afartan iyo shan ummadaadu ma kari kartee ku noqo dib baan alla u weydiistay haddana shan baa layga tuuray haddana nebi muuse markaan joogo wuxuu yihi haddana noqo ma kari kartee shan kale haddana la tuuray sidii aan marna rabbi subxaana watacaala u weydiisanaya marna nebi muuse uga noqonahayay ayaa shan lagu soo reebay markaasaa wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa maxaad wadaa shan baan wadaa war shantan lafteeda ma kari karaane horad ilaahay ku noqo oo ilaahay oo shantan xataa naga fududeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam muusow intaa ka badan ilahay waan ka xishoon buu yidhi markaasaa shantaa lagu gooyey nabi alla subxana wa tacala marka wuxuu yidhi hunna khamsun wahunna khamsuuna laa yubadalu lqawlu ladaya yani waa shan salaadood xagga fadligana waxay u dhigmaan kontonkii salaadood bay u dhigmaan lanalana bedeli maayo barbu yidhi subxana wa tacala saas way macana marka konton shan salaadoodoo mid walba toban ajir leedahay wey toban salaadood udhigantawa marka kontonkii salaadood sidaasaa loogu buuxiyey nabiyullaahi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markii intaa lasoo guddoonsiiyey wuu soo noqday marka waxaa sugan inuu baytilmaqdis ku tujiyey nebiyada oo dhan rusushii oo dhan inta laysu keenay inuu imaam u noqdo isagu tujiyey baa sugan kadibna rasuulka waa la soo celiyey sal lay waslam magaalada markaa dib loogu so waxaa kaloo iyadana sugan ma baytilmaqdis markii la geeyey bay ahayd mise sidratulmuntaha markuu joogay oo toddobada samaba ka sarreeyey bay ahayd waxaa nebiga loo soo bandhigay sal lay wasalam yacni koob malab ah mid caana iyo mid khamro ah baa la doorgeliyey markaasuu wuxuu doortay kii caanaha ah malakuljibriil wuxuu ku yidhi fidradii baa lagu waafajiyey haddaad khamrada doonan lahayd ummadaadu way lumi lahayd buu ku yidhi saas way macanaha marka yani dhacdooyinkii ay xadaskaas dhexdiisa dhacay bay ka mid ahayd waxaa kaloo iyadana sugan nebigu sal lay wasalam markuu yacni sidratulmuntaha markuu gaadhay oo halkaa joogay inuu iyadana arkay jibriil sidii ilaahay ku abuuray subxana wa tacala inuu ku arkay sidii ilaahay u abuuray isagoo ah buu arkay laba goor buu arkay nebigu sal alay wasalam qaarna saddex bay sheegaan sidii ilaahay ku abuuray buu arkay ilan marka kale wuxuu u imaan jiray isagoo isu soo bedelay oo ama bini aadan isu ekeysiiyey ama qaab kale isu ekeysiiyey laakiin laba goor buu arkay mar markuu joogay nebigu sal alay wasalam oo markii waxyigu bilaabanayay agaarkiisay ahayd marna cinda sidrati lmuntaha buu joogay halkaana wuxuu ku arkay malakuljibriil sidii ilaahay u abuuray isagoo ah subxana wa tacala oo yani weynankiisa dhinka hadduu kaa maro aadan sama iyo waxaad arkaysa ayna jirin macana ilahay weynanka uu siiyey subxana wa tacala waa midda marka ilahay miduu qur-aanka ku sheegayo rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala yani laqad ra'aahu maxay ahayd fi suurati najmi walaqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa mi a middaa wey marka midda la tilmaamayo aragtida nebigu sal lay slam uu rabbigii arkay waa taas wey macana waa middaa wey midda lagu tilmaamayo ayb walaqad ra'aahu nazlata ukhraa cinda sidrati lmuntahaa cindaha jannat lma'wa id yaksha sidrata maa yaksha maa zaaqa albasaru wamaa taqa laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa yani sidrat lmuntaha markuu joogay wey cidda uu arkayna sida raajixee saxiixa waxa weeyaan rabbi ma ahee waa malakuljibriil saas way maanaa ayib marka aayaadkaas rabbi subxana wa tacala uu ku sheegaya marka markii la soo celiyo nebigu soo noqday sal lay wasalam oo magaalada maka uu ku soo noqday wuxuu sheegay gogoshiisii uu ka kacay oo weli yacni kulaylkii ruuxu markuu gogasha uu ku seexdo xoogaa yani waxa weye way diiran tahay soo ma iyadoo sideedii u diiran baa la soo celiyay nebiga sal lay slam yacni waxa dhanba waxay qaadatay muddo aada u gaaban bay wax dhanba qaadatay haddii waagii beryey oo magaaladii soo toostay nebigu wuxuu sheegay sal lay wasalam xalayta waxaan tegeyba baytalmaqdis oo isla xalay baan haddana ka soo noqday nimankii reer qureysheed iyo carabtii waa kuwa yaabay war meel markaan sii soconnona bil aan ku tagno markaan soo noqonnona bil aan ka soo soconno iyoan hal habeen gudaheed intaan ku tegey baan haddana soo noqday war ninkii maxamed ahaa hadduu ka daray ha wuxuu sheeg sheegan jirayba maantuu tii ugu weyneedee ugu caddayd sheegtay saas way macana markaasaa waxay bilaabeen inay weydiiyaan hadday runtaa tahay baytilmaqdisay u taallaa weligiina ma tegin nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh noo tilmaan baa layidhi baytlmaqdis iyagu way tageen way ka soo ganacsan jireen su-aalaa laga weydiiyey nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam markaan baytlmaqdis joogay meelo aanan aadba ugu sii fiirsanin baa lay weydiiyey buuhi oonan markii iskaba hubininba markaasaan aada u murgay buuhi markaasaa inta magaaladii oo dhanba la soo qaaday baa hortayda la keenay bu nebig sal lay slam saas way maana sidii adigoo macnaha telefishin daawanayo kaleeto magaaladii baytulmaqdis oo dhan inta la soo qaaday baa hortiisa la keenay markaasaa su-aashii la weydiiyeba isagoo u muuqato ka jawaabay nebigu sal alay waslam saas wey maana marka dhacdadaasay ahayd oo aadka u cajaa'ibka badan duruus fara badanna waa ku jirtaa midda uu sheekhu tilmaamayo midda iyadaa wey macnaha qur-aanku marka wuxuu ka tilmaamay laba meelood meel waxa weeyaan israaga horta wuu tilmaamay qur-aanku oo tegitaankii maka ilaa baytulmaqdis udhexaysay qur-aanku wuu tilmaamay alla subxana wa tacaala wuxuu yihi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu lbasiir taa waxaa lagu tilmaamay socdaalkii israha ee u dhexeeyey maka iyo baytulmaqdis waxaa kaloo ay aayaadku tilmaameen markii uu toddobada samo ka sara maray oo sidratulmuntaha uu gaadhayna halkaa wuxuu ku arkayna qur-aanku iyadana waxbuu ka tilmaamay fii suurati najmi aayaadkan hadda akrinayni ayaa ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala saas macana walaqad ra'aahu nazlatan ukhra iyo aayaadka ka dambeeya ayuu taana ay qur-aanku ku tilmaamay macana axaadiista laakiin ayaa faahfaahisayoo qisada iyadoo sidaa u dheer iyo iyadoo weliba hadda waan soo gaabinay aada u faahfaahsan ee axaadiista nebigu sal lay slam kusoo aroortay wuxuu yidhi wabacda hamsiina wa bacda khamsiina konton kadib oo min alacwaami sanada ah taasoo mada tagtay licumri sayidi alanaami yacni uunka sayidkood cumrigiisii ka tagtay cumrigiisii konton sano markay ka tagtay ayaa asraa uu dheelmiyey bihi isaga allahu ilaahay baa dheelmiyey ilayhi xaggiisuu u dheelmiyey fi dulami mugdayaalka dhexdeeda amin habeennimo ah ayaa la qaaday oo la soo celiyey wa farada wuuna waajibiyey alkhamsa shanta shanta salaadood ayuu calayhi dushiisa ku waajibiyey wa xatam wuuna ku laazimiyey calayhi wa calaa ummati wey macna isagii ummaddiisaba shantaas salaadood baa lasoo guddoonsiiyo loo soo dhiibay rasuulka salawatu rabbi wasalaamu calayh ayib taana waa dhacdadii israa iyo micraaj wuxuu yidhi marka wabacda acwaamin alaatatin madad min bacdi micraaji nabiyi micraaji nabiyi min bacdi micraaji الnabiy wanqadat udina bilhijrati naxwa yasriba maca kuli muslimin lahu qad saxiiba tanna hijradii buu kaga warramaya wuxuu yidhi wabacda acwaamin sanado kadib alaaatin oo saddex ah taasoo mada tagtay min bacdi micraaji الnabiy nebiga korintiisii kadib oo wanqadad go'day ayaa uudina waxaa loo waxaa la ogeysiiyey bilhijrati hijro naxwa yasriba madiine xaggeeda uu hijroodo maca kulli muslimin muslim kasta la jirankiisa inuu hijroodo muslimkaasoo qad saxiibaa la saaxiibay lahu nabiga la saaxiibay sal lay slam macnaheed waxa weeyaan markay ka soo wareegtay micraajkii saddex sano markay ka soo wareegtay muxuuna yidhi micraajku wuxuu dhacay sanadkii kontonaad soo maha saddex sano markii lagu siyaadiyo nebigu konton iyo saddex sano markuu jiray bicsada marka laga soo bilaabana saddex iyo toban sano ay tahay ayaa markaa kadib nebigu uu hijrooday salawatu rabbi waslamu caleyh oo loo idmay inuu ka hijroodo magaalada maka oo uu hijroodo madiine uu hijrooday yasrib waa magacyaha madiine mid ka mid a waana magaca qur-aanka kusoo arooray yaa ahla yasriba laa muqaama lakum ha yasribtaas marka waa magaca hore oo ilahaan jirtay magaalada madiina saas way macanaha ayib muslim kastoo markaa joogayba inuu la hijroodo ayaa la amray nebiga sal lay slam oo loo idmay saas way macanaha ayib ayadana yacni waxay ahayd rasuulka sal lay waslam waxay dhacday horta oo dhicitaankeedu uu ku aadan yahay siduu hadda isagu sheegay cimriga nebigu sal lay slam markuu ahaa konton iyo saddex sano dhicitadana saddex iyo toban sano laga joogo waxaana doortay sheikhulislaam moxamed ibn cabdilwahaab ayaa doortay iyo culimmada siirada qaar kaloo ka mid a inay sanadka ahayd laakiin iyada lafteeda muran badan baa ku jira oo layslama ogola macnaha ayib rasuulku sal lay waslam waxaa sugan sida uu kutusaya xadiidka cabdullahi bni cabbaas min xadiidi albukhaari wuxuu yidhi bacata rasulu lahi sl lay waslam bucita rasulu lahi sl lay waslam liarbaciina sana afartan sano markuu jiro ayaa nebiga sal lay waslam la diray oo la bixiyey famakata bimakkata alaaa casharata sana saddex iyo toban sano ayuu maka joogay yuuxaa ilayhi uma umira bilhijra saddex iyo toban sanoo loo waxyoonaya ayuu maka joogay kadibna waxaa la amray inuu hijroodo nebigu sal lay wasalam fahaajara cashra siniina wamaata wa huwa ibnu halaain wa sittiin waa xadiiska xadiidka imaam bukhaari uu soo saaray wey min xadiidi cabdillahi bni cabbaas saddex iyo toban sano magaalada makuu joogay toban sanona madiinuu joogay afartan sanona waa u horreysay sideed lixdan iyo saddex sanuu nabigu ku geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka xadiiskaa markii la fiiriyo ra'yigan uu sheekhu sheegay loogana horreeyey ayaa wuxuu yacni noqonayaa ra'yiga xooga badan hijradu inay dhacday nebiga cimrigiisu markuu ahaa konton iyo saddex jir saas macnaha ayib toban sanana markaa uu madiine joogay wa bacda acwaamin ha iyaduna waxay ahayd rasuulka sal alay slam markii lasoo gaabiyo yacni markii uu muddo joogay magaalada maka oo dacwo ka waday dhib badanna runtii loo geystay saxaabadiisii rumaysay iyo ardadiisiina iyagana dhibaato badan markay la kulmeen dhowr goor ay hijroodeen laba goor waa kuwii ardulxabasha u hijrooday oo iska daba hijrooday isaga iyo abubakr sidiiq iyo dad baa meeshii ku hadhay oo dee nebigu idan ilaahay buu sugayey in aan yani ila ilaahay u idmo inuusan meesha ka tegin sidaas rasusha ilaahay waaye rasuulka sidiisaba meeshuu jooga kama tegi karo in ilaahay idan uga yimaado mooyaane waa tii lagu yani dhaliilay ama yani waxa weeyaan lagu canaansay nabiyullaahi yunus sooma ahayn marka idankaasuu sugayey quraysh marka waxay waddaba oo dhibkeedii ay waddaba oo siyaabo kala duwan iyo qaabab kala duwan ay nebiga iyo saxaabadiisa u cadaadiyaan oo ay u dhibaanba markii dambe waxay soo gaadheen inay go-aan ku gaadhaan nebiga dilkiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa midda qur-aanku tilmaamay shir weyn bay qabteen isugu yimaadeen odayaashoodii ka soo qayb galeen ninkii la odhan jiray shaydaan oo markaa oday ree najdi a iska dhigahayana shirku ka soo qayb galay siday kutubta siiradu sheegayso shirkii marka yacni saddex go-aan baa saddex qodob baa la soo jeediyey saddex midka koobaad waxay yidhaahdeen ninkan aan xidhno guri uun dariishad cuntada looga tuurale intaan ku xidhno halkaa ha lagu hayo ilaa tiisi uga imaanayso ra'yigaasi odaygii reer najdi baa diiday wuxuu yidhi warkaasi tala idinma ah ninkan rag buu leeyahay oo rag baa raacsan haddaad guri ku xidhaan intay habeen idin soo weeraraan bay isaga la baxayaan marka waxa weeyaan ra'yi maaha tala kale keenaba nin kalaa soo booda wuxuu yidhi aniga waxaa iga tala ah ninkan aan isdhaafino aan masaafurino meelaha aan yani wax weya naga aado dadkaa kale hadduu wixiisa yani gaadhsiinayo hadday ka qaadanahayaan iyo hadday dilahayaan iyo sharkiisu hayna dhaaf isagii baa soo booda wuxuu yidhi taasina tala maaha limaada leanna wuxuu yidhi haddii ninkan aad sii daysaan hadda aad meeshiina kaga baxsan la'dihiin waa ninkaa afmiinshaarka ah dadka uu u tagaayo way raacayaan berrita isagoo xoog badan oo ciidamo badan wata buu idinku soo duuli doonaa meesha idinka qabsani marka saas daraaddeed tala ma aha taasina abujahl baa soo istaago wuxuu yidhi anaa tala haya aan tala ka dambaynin haye ninka waxaa iga talaa buu yidhi aan dillo horta dayib oo soo quraysh islayn mayso wuxuu yidhi inta ay qoysay ka kooban tahay quraysh mid walba inta wiil laga soo saaro seefna loo dhiibo oy meeshiisa ugu tagaan hal mar seefta hala saaro ree bani haashim markaa dhiig bay inay qaataan bay ku qasban yihin maxaa ma quraysh oo dhan bay la dagaalami karaan maya dhiigun bay qaadanayaan sharkiisana saasaan macnaha kaga bogsoonayn odaygii ree najdiya ibliis habaa soo booda wuxuu yidhi haada huwa ra'yi buu yidhi tala waa taas ra'yi waa kaa qaata midda iyada waa lagu heshiiyey raggii dhallinyarada la soo diyaariyey saddexda talaba ilahay qur-aanku ku sheegay subxana wa tacala waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yuqtuluuka aw yukhrijuuka saddexdii talaba waa kuwa yuhbituuka waa inay ku xidhaan yani yaqtuluuka waa inay ku dilaan yukhrijuuka waa inay ku caydhiyaan ay ku saaraan saddexdii talaba saddexdoodii baa qur-aanku tilmaamay laakiin dadkii ka qayb galay iyo muhiimad weyn ma siila iyadu saas mana markii marka heshiiskaasi uu dhacay baa marka malku jibriil oo socdaa nabiga u yimi sal lay waslam waxaa la yidhi diyaar garow markaasaa loo idmay nabiga inuu baxo salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadhkii amin ah buu u yimid abubakr sidiiq umana imaan jirin xilligaa isaga sida caadatan ah markaasuu yidhi diyaar garow waan baxaynahay nebi ma ku raacaya haa laba neefoo geelo markaa uu joogay buu ihi midna adigu fuul midna anaa fuulay markaasuu nebigu yuri sal lay slam bilaash kuwa fuulaya lacag baan kaa siisanaya sidii baa labadii halaad yani waxa way ay ku diyaarsadeen qorayshna markaa waxay isu diyaarisay inay disho ficlan gurigii baa la tegey nebigu sal lay slam waa ka baxay abubakar iyo isagu way israaceen god bay galeen marka godkan inoo soo socda inoo sheegi doono ayuu nebigu yihi sal lay wasalam abubakr sidiiq ayay galeen godkaa waxay kaga dhunteen raadraaca leanna waxa weeye waa la garan jid kastoy mari doon mari karaan waa la yaqaanaa sidaas daraaddeed inay raad gataan oo raadintan faraha badani ay horta istaagtoo la waayo daraaddeed bay godka u galeen saddex habeen iyo saddex maalmood bay godkaa ku jireen saddexda habeen iyo saddexdaa maalmood waxaa wax u geynayey horta magaalada waxaa uga soo warramayay ninka la yidhahda cabdullahi bn abi bakr asidiiq cabdullahi bn bakr asidiiq ayaa maalintiina magaalada joogayay habeenkiina iyaga la soo baryahay waabarka marka qoraxda yani waxa wey waagu soo baryeyna wuu ka soo macnaha waxa wey kalahayay magaalada waxa ka dhacay iyo waxa go-aan laga qaadanahay iyo waxa loogu looga tashanayo waxaasoo dhan buu u geyn jiray ninkaasi xagga warku u xilsaarnaa caamir ibnu fuhayra nin la yidhaahdo oo abubakar sidiiq mawle u ahaa oo adhiga raaci jirayna isaguna wuxuu qaabilsanaa xagga yacni cuntadooda adhigay markuu soo dheelmahayo buu amin wuxuu ku aadinayaa fiidkii abuu soo marinaya godkay ku jiraan markaasuu adhiga u lisaya caanahooday cabayaan habeenka dambey ku sugayaan wixii u waleeyoy cabayaanna waa cabayaan khalaas nin adhigiisa iska wato oo u heeseysanahayo oo soo dheelmanaya maxaa laga garan meeshaas isagoona cunto cunto uu siinaya macnaha waxa weye adhiga u lisayay ninna wuxuu uhil- u xil saarnaa weliba gaal ahaa labadoodii neef bay u dhiibteenoo waxay yidhaahdeen labadaa neef saddex beri kadib meesha noogu keen nin dhul aqoonana waa aha oo dhulka iyo jidadka aad u yaqaana ninkay ugu talagaleen inuu jidka mariyo gaalna wuu aha laakiin gaalada gaaladii waagaa jirtayba waxay ahayn hadday ballan kula galaan niman ballan ka soo baxay ahayn ballan ay galeen adduunkao dhan ma siisan jirin saas way macana sidaas daraaddeed ninkaas oo ogaa nebigiiyo abubakar meeshay ku jiraan oo hadduu ama iyagii keeno ama uu dilo oo uu qoortooda keeno ama uu tusaba laba boqol oo neefoo geliya ka badan qaadan lahaa ballantaasuu ilaalinaya baluu fiirsada ballantaa ku weyneyd jahiliyabaha aadan lakin akhlaaq wanaagsan bay lahayd dhinacyada qaarkood marka la fiiriyo sidaas daraaddeed ayaa marka saddex beri markay meeshii ku jireen lagana quustay oo la samray oo meel jid walba inta laga raadiyey la soo gadoomay ayuu marka sad- labadii halaad isagoo labadii neefoodu u keenay meeshii bay marka fuuleen jid aan layslahaynba way mari doonaan bay marka mareen jidka xeebta mara xeebta babaceeda ayay mareen halkaasay isku jeexeen toddobaad bay kusii jireen dhexda ilaahay subxaana wa tacala wax ba'siya ma tusin markii laga reebo ninka la yidhahdo saxaabada ka mid oo la yidhahdo suraaqa ayaa wuxuu yidhi aniga oo reerkanagii dhex fadhiya oo odayaal la sheek aanu sheekaysanayno baa nin ordaya iiga duuli markaasuu yidhi buu yidhi war meeshan jidkan dad aan u malaynahayo maxamedkii la raadinahayay iyo raggiisii inay yihiin baa jidkan maray markiiba waxaan ogaaday buui warkana waa la soo gaadhsiiyey oo quraysh baa intay dad kala dirtay baa qabi- qabaaishoo dhan waxaa la gaadhsiiyey ninkaas labadaa nin ruuxii soo qabtaay inuu geelaa mukaafa'ada leeyahy markaasaan ogaaday buu ihi inay yihiin maxamed iyo raggii la socday isagii baan ku afceliya waxaan idhi buu ihi war waxaad sheegaysaa waxba kama jire nimankii hadda meesha nagaga tegey ee baadida raadinahayay baad aragtay waxba maada arag naga aamus ha ma saasa hawaa saas khalaas xagguu iska maray kii kii markuu iska tegey yaa intaan si qarsoodiya meeshii kaga baxay oo gurigaygii tegey oo warankaygii qaatay faraskaygiioo meel daaqahayana si deg dega u fuulay baan markiiba ka daba tegey bu yani wuu- yaan la- yaan lagula wadaagin buu isleeyahay geela a inta lagala qayb qaatay yaan geela lagula wadaagin iyagoo meel sii socda baan ka daba tegey bu meeshii baan ku gaadhay markaan u dhawaahay buu faraskaygii dhaqaaqi waayo shiq waan qori tuurtay qoryay ku qori tuuran jireen oo ku faashan jireen qoryihii buu wataa waan qori tuurtay a aduru am laa ma dhibaa mise waa iska daayaa baan qori tuurtay waxaa ii soo baxday buu yidhi qorigii ahaa ha dhibina iska daa waan ku amar diiday buu waan caasiyey maxaa yeele geel baa ka hor muuqda soo maha laba boqoloo halaad baa ka hor muuqata waan ka daba tegey buu markaan ku dhowahay intaa wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam yani ma milicsanayo buui waxbuu akrinayaa laakiin haba yaraatee ma soo jalleecayo buui abubakar baa laakiin jalleecadiisu badan tahay buui oo dhinacyaha eegayo oo gadaal soo eegahayo markaan haddana ku dhowahay buu faraskii ilaa lawyaha ilaa lowgu dhulka la galay buui jiq waaba aasmayba wuu ii dhaqaaqi waayey buui markuu dhaqaaqi waayey oon anigii ka dhacay oo faraskii canaantay oo uu lugihii la bixi kari waayey ayaan idhi buu idhi war nima yahow yani waa idin ammaan gelinayaa bal ii istaaga sidii bay markuu istaageen waa la wada hadlay marka waxaan ogaaday buu yihi markaasaa waxaan ogaaday weliba wuxuu yidhi faraskii markii dambe lugihii buu meeshii kala soo baxay markuu meeshii kala soo baxay baa waxaa ka kacay waxaad qiiq moodoo samada isku shareer isku shareeray ayaa farasku meeshu lug tala galay ka soo booday markaasaa waxaan ogaaday buu yihi ninkan arrinkiisu inuusan sahlanayn oo uu wa- yacni waxa weeye xaalkiisu uusan sidan ahaan doonin oo wax qabsan doono markaasaan rumeeyey buuhi waxaan ku idhi buuhi nimayo wax dhiba idin gaadhsiin maaye ee laakiin waxaan rabaa buu idhi in aad la ii qoro qoraal la ii sameeyo qoraal ammaan iyo heshiis in layla sameeyo Een, wuxuu kaloo yidhi maxaad iga codsanaysaan oo idin sameeya sahay ma rabtaan alaab ma idin siiyaa gaadiid ma idin siiyaa maxaad iga rabtaan markaasaa waxay yidhahdeen buu ihi waxa kaloon kaa rabna ma jire laakiin dadka kaa daba imaan doona un naga qari dadka raadkanaga soo haya warkanaga haw sheegina qari intaasay gu yidhahdeen bui ninkaa la yidhahdo suraaqa nebigu sal alay slam wuxuu u sheegay markaa suraaqow waxaad guran doontaa buu ku yidhi maalin waxa kusoo mari doona aad guran doonto labada dowladood ee waaweyn kaydka u yaalla aad guran doonto ruum iyo furus meeshii uu suraaqa ku rumeeyey wuu soo noqday in alle intii soo daba socotay jidka soo hayso dhan buu ka dabatego ka hortago wuxuu yidhi war meeshii anaa soo sahmiyeyo hada dad iska sii socdan bay ahaayeen maxamed iyo saaxiibadii toona ma joogaan nebigu sal lay waslam toddobaad bay ku qaadatay inuu makiya madiine u dhexeeyo kadibna wuxuu tegey magaaladii madiine oo aad looga sugaya nebiga sal lay waslam markay maqleen nebigii baa soo baxay maalin walba intay barqinkii soo baxaan yaa ilaa qoraxdu ay qabato oy joogi kari waayaan ayay sugayeen nebiga sal lay slam geedaha guryaha dushooda la fuulayaa yani buuraha la fuulayaa jidkii baa laga sugayaa nebiga sal lay slam markay waayaanna waa iska noqonaya maalinkii dambaa xilli ay iska laabteen oo malaha barqin dheer ah oy guryahoodii ku noqdeen buu nebigu ku soo aaday magaalada madiina salawatu rabbi wasalaamu caleyh nin yahuudiyo geedka guri dushii saarnaa yani dhufays dushii saarnaa baa marka arkay markaasuu yidhi war carabey war ninkaad sugayseen waa soo galayay war yaaraay buu ku yidhi waa kan guryihiiba laga soo wada yaacay oo nebiga laga hor yimi sal lay waslam marka wuxuu degay nebigu sal lay waslam meesha ay ku yaalla hadda masaajidka la yidhaha masjidu quba halkaasuu nabigu degay sal lay waslam masaajidkii ugu horreeyey magaalada madiine laga asaasay kaasuu ah saasa manaa yani awalu masjid usisa cala ataqwa qur-aanku sheegay midkaa isagaa wey manaa masaajidkaasuu aasaasay wax yar buu joogay haddana nebigu sal lay slam waa ka dhaadhacay magaalada madiine tegey magaalada madiina mar meesha hadda masaajidku ka dhisan yahay markuu marayo ayay hashiisii dhaqaaqi weyd xaggana uu diiday xaggana diiday la canaanay la garaac si walba la yeel way dhaqaaqi weyd markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam daayey buu hi waa amran tahay waa amranta faraha ka qaada meeshaasuu marka nebigu sal lay waslam niman ree ansaareeda lahaa dhul ay lahaayeen buu ahaa wuu kula gorgortamay waa ka iibiyey masaajidka meesha laga dhisay si hijiradii nebiga sal lay waslam oo marka lasoo gaabiyeyna ayaduna waa taa wey macana iyaduna duruus aad u fara badan baa ku jirta waana dheer tahay laakiin khulaasadeediiyo markii lasoo gaabiyo sidaas weyaan macana ayib wuxuu yidhi wa bacda acwaamin sanado kadib alaaatin oo saddexa madad middaa soo tagtay min bacdi micraaji nebiyi nebiga korintiisa kadib wanqadat oo go'day ayaa uudina loo idmay nebiga bilhijrati hijraa loo idmay naxwa yasriba yasrib xaggeeda inuu u hijradaa loo idmay maca kulli muslimin muslim walba la jirankiisa inuu la hijroodo muslimkaasoo qad saxiba la saaxiibay nebiga sal lay slam yasriba iyo saxiba aliftooda waa aliflilaaq saas wey macana ayib wa bacdaha kullifa bilqitaali lishiicati alkufraani waaldalaali xataa atow liddiini munqadiina wadakhaluu fi silmi mudciniina wuxuu yidhi wa bacdaha taa gadaasheeda hijrada kadib ayaa kullifa nebiga waxaa lagu kalifay bilqitaali dagaal baa lagu kalifay uu la dagaalamo lishiicati alkufraani gaalnimada hiiliyayaashooda dadka gaalnimada u hiiliya acwaantaa laga wadaa macnaha waaldalaali iyo baadida kuwa u hiiliya inuu la dagaalamo ayaa nebiga la amray sal alay slam oo lagu kalifay xataa aatow ilaa ay yimaadeen munqaadiina xaalo ay yihiin kuwo hoggaansan liddiini diinka u hoggaansan oo wadakhaluu ay galeen fi silmi islaamnimada ilaa ay soo galeen mudciniina xaalo ay yihiin kuwo isdhiibay yani markuu nabigu madiine tegey sal lay waslam ayaa markaa waxaa loo ogolaaday inuu dagaalamo bal waxaa la amray inuu jihaado ayaa nabiga la amray sal lay slam intay magaalo saddex marxalou soo maray ba lahan jihaadku marxaladii koobaad waxay ahayd markii madiine la joogayo taladu waxay ahayd yani waxa weeyaan ha dagaalamina gacan ha qaadina xataa saxaabada inaad garanaysaan ma aqaano yani baycooyinkii baycatulcaqaba ahaaniya inay ahayd baan umalaynaya markuu nebigu sal lay wasalam uu la galay baycada la galay ayaa waxay yidhaahdeen nebigo waxaad noo fasaxdaa dadkan xajka isugu yimid hal mar aan weerar ku gaacinne ha aan weerarne noo ogolo bay dhaheen markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam la iima idmin la iima idmin marka intii maka la joogay maxaa yeelay bulshada gaaladaa ka badnayd ayaguna way yaraayeen boos marka ay carruurtiiyo dadka geystaan oo ka soo duulaanna ma lahayn sidaas daraaddeed baa xikmadda rabbaaniga waxay keentay in la yidhahdo markaa iska sabra oo iska dulqaata oo ha dagaalamina oo gacan ha qaadina taladu saasay markay magaalada madiine yimaadeen baa waxaa loo idmay in ay iska celiyaan ciddii soo weerartay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir a kuwa lala dagaalamay inay wax iska celiyaan ilahay waa u idmay subxana wa tacala ciddii markay idin soo weerartay iska difaaca waay marxaladii xigta waxay ahayd in la yidhaahdo idinku raadsada oo gaaladu ilaa ay diinta ilaahay soo galaan la dagaalama waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah a ilaa diinku iyo cibaadada iyo kulli ilahay keligii u ahaado la dagaalama ba la yidhi subxana watacala marka waxaa la amray dagaalka markii uu nebigu sal lay waslam magaalada madiine yimid yimid kadib oo uu soo hijirooday markaasaa dagaalka la fasaxay laakiin intii ka horreysay lama ogolayn iska sabra iska dulqaata hijirooda saas daraaddeed saxaabadu waa kuwii mar u hijirooday ardulxabasha xaggay u carareen najaashi waa kuwii u tegey haddana mar labaad bay hijiroodeen oo koox kale ka daba tageen yacni waxa weeyaan qaar baa madiine usoo hijirooday hijiradaa iyo ciddii meesha toogto iska dulqaadato iska adkaysata mooyaane oo cadaabka iyo dhibka loo geysanay u dulqaata mooyaane laakiin dagaal looma ogoleen markay xagga yimaadeen oo magaalo yeesheen oo bulsho ay noqdeen oo dawlad ay yeesheen oo awood ay yeesheen oo baa markaa la yidhi wadinkaa marka ha iska celiya marka sidaasaa marka loogu ogolaaday yacani sanadkii labaadba sanadkii koowaad wax dagaal saasa ma dhicin sanadkii labaadba waxaa dhacay macrakadii beder dagaalkii beder baa dhacay sanadkii ku xigayna waxaa dhacay dagaalkii weynaa ee uxud laba sano ama hal sano kadibna axzaab baa dhacay sidaasay marka dagaaladu isu dabagaleen marka dagaal baa ilaahay u idmay subxana wa tacala ujeeddadiisu ay tahay quwaddan iyo awooddan tawxiidka dadka inay gaadho hortaagan hala baabi'iyo ma aha dadka diinta ha lagu qasbo a ma aha diinta dadka ha lagu qasbo maxaa yeelay laa ikraaha fi ddiin baa la yidhi subxana wa tacala ruuxa caqiidada laguma qasbi karo laakiin waajibku wuxuu waxa weeye xawaajistan iyo derbiyadan hortaagan dadku inay kelimada ilaahay maqlaan waa in la dumiyo oo maalan nidaamyadii u dhisnaa odayaashoodii dadka ka hortaagnaa diinta dawladihii hortaagnaa kuwa waa in la dumiyo dadka iyo caqiidada marka dhexdooda laga baxo markii dadkii iyo caqiidadii dhexdoodii laga baxo ruuxu hadduu khiyaarkiisa ku diido o yidhahdo anigu qaadan maayo iimaanka maa qoorta ha laga goyo la dhihi maayo saas way macnaha jizyaha laga qaadaa la dhihi iska noolow dawladdu ka hoos noolow saas way macnaha jizyadaasaa laga qaadaya sidaas wayaan macnaha haddii uu diido islaamnimada diido ilaa waa ilaaba qaadan la dhihi maayo lagu qasbi maayo maxaa yeele iimaanku ikraah ma aha sidaas weeye marka saasaa nabiga sal lay slam loogu idmay xikmaddaas ayaa markuu jirtay saas daraaddeed bu nabigu wuxu sal lay waslam buciftu bisayfi bayna yaday saacati xataa yucbad allahu waxdahu seef baa layla soo diray bu nabig sal lay slam ilaa ilaahay keligii laga caabudo maaha inuu dhul furasho ama madaxnimadaada ballaari ama ummadaha kale gumayso ujeeddooyinka loo dagaalamo nebigu uma dagaalamin salawatu rabbi waslamu aleyh muslimiintuna uma dagaalamaan laakiin waxay u dagaalamaan liiclaa'i kelimati illah ilaahay keligii ha la caabudo waxyaabaha kaleete ee lagu garab wadana meesha ha laga saaro waa mas'alatu lmabda ma ah masalatu lmabda wey marka oo caqiide iyo tawxiidkii rabbi subxana wa tacala ee ummaduhu ka inxiraafeen ee dadku ka tageen tii baa lagu soo celinaya ujeeddadu waa intaa saas way macnaha ayib wa bacdaha hijrada gadaasheedna kullifa waa la kalifay oo waxaa la amray nebiga sal lay slam bilqitaali dagaal baa la amroo lagu kalifay uu la dagaalamo lishiicati lkufraani gaalnimada ansaarteeda acwaanteeda macnaha gaalnimada dadka u hiiliya kuwaa inuu la dagaalamo iyo wadalaali baadida dadka uhiiliya macnaha baadida iyo gaalnimada dadka uhiiliya ee u taagan ee difaacaya kuwaa inuu la dagaalamo ayaa nebiga loo amray sal lay slam amray xataa ataw ilaa ay yimaadeen munqaadiina xaalo ayiin kuwa hoggaansan liddiini diinta u hoggaansan markii lala dagaalamay diintii bay u hoggaansameen soo ma ha yacani markii awoodihii meesha wax isbidahayo o dhan meesha laga saaray yacni khaasatan markay dhacday furashadii magaalada maka sanadkii siddeedaad markaasay carab isdhiibtay intii ka horraysay oo dhan qabaa-isha carbeed waxay lahaayeen bal ha laysku fiiriyo isagiiyo tolkii ninkaasi hadduu tolkii ka adkaadana waynu isdhiibi oo wax inoo laaban ma jiro haddii tolkii ka adkaadana haddee waxa weeye innaga sharkiisiiba waa laynaga kaafiyey markii magaalada maka nebigu isaga oo dullaana intuu ku yimid sanadkii siddeedaad uu ka qabsaday odayaashii reer qureysheed oo nebigu sal lay slam carabi ay maqashay kulligood sanadkii sagaalaad iyadoo wafdiya yimaadeen waa caamul wufuud sanadka la baxay wey maana caamul wufuud qabiil walba ugaaskoodii iyo odayaal matalayaa yimid oo islaamkii guddoomahaya dadkoodii gaadhsiinaya waa sanadka ilaah wixii ka dambeeyey wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja way marka marka dhawaata nabiga geeridii salawatu rabbi wasalaamu caleyh leanna muhimmaddii meeshii la doonayay bay gaadhay sooma saas weyaan ayib xataa ataw ilaa ay yimaadeen dadkii munqaadiina iyagoo hoggaansan liddiini diinka u hoggaansan yacni hoggaankay dhiibteen dadkii wa dakhaluu ay galeen fil silmi islaamnimada ay soo galeen mudciniina xaala yihiin kuwo macnaha isdhiibay alidcaanka waxa la yidhahda bimacna alistislaam ayagoo isdhiibayoo qoorta dhiibtay ilaa ay islaamnimada soo galeen macna ayaa la amray nabiga sal ly slam inuu la dagaalamo hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wasallam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasallam